waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey carwada bandhigga buugaagta oo socotay muddo saddex maalmood ah munaasabad cashaa oo xalay muqdisho lagu qabtay oo lagu soo xidhayay ayaa waxaa ka qayb galay dad badan oo ay ka mid yihiin aqoon-yahan iyo weliba madax ka tirsan dowladda waxaana dhammaan hoosta laga xariiqay in la dhiirigeliyo akhriska iyo qoraalka soomaaliga si loo kobciyo garaadka bulshada soomaalida ah wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray
munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahan qoraayaal dadka akhriska daneeya madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mida bulshada ku nool caasimadda ayaa waxay ahayd mid lagu soo gabagabaynaya carwada buugaagta ee muqdisho oo saddexdii maalin ee u dambeysay socotay waxaa lagu soo bandhigay madasha intii la joogay sheekooyin la xiriiray dhaqanka yeelbaxnimada ummadeed ee soomaalida qof kasta oo hadla waxa uu dhiiri gelinayay in wax la akhriyo kadibna wax la qoro maxamed diini oo ah agaasimaha muqdisho bookfer ayaa v o e da uga waramay sida ay munaasabadu kusoo idlaatay caawa xafladii xiritaanka carwada bugaagta muqdisho ayaan joognaa maalintii saddexaad weeye gunaanadkii waxaa ka soo baxay in la garab istaago qorayaasha soomaaliyeed khaasatan kuwooda da'yar oo danta iyo duruuftu aysan u saamaxaynin hibooyinkooda inay qoraan oo daabacaan oo suuq geeyaan wasiirkii waxbarashada iyo wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo halkan caawa marti ku ahaana waxa ay ballan qaadeen in dowladdu qaybteeda ay ka qaadan doonto dadka ka shaqeeya xarumaha dhaqanka sidoo kalena dhiirigeliya akhriska iyo qoraalka soomaalida ayaa sheegay intii ay socotay carwada buugaagta muqdisho inay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada gaar ahaan dadka wax qoraa oo buugaagtoodii la iibsaday farduuse jaamac oo ah maamulaha xarunta dhaqanka ee uu jaamac cumar ciise ayaa ka waramaysa marka waxaa kaloo aad iyo aad u mudan in la saaro in maarata dad badan oo buugaag keena ay ka soo qayb galeen buugtoodii la gatay aad iyo aadna maarata dadku ay u xiiseynayeen in buugtii ay helaan mar kale oo ay maaragtay ii sheegeen dhegaystaan banal discussionskii waxa kullina ka wada hadlayay waxbarashada xoojinta waxbarashada sidee loo maaragtay horumarin karaa waxbarashada sidee ilmaha si fiican wax loogu bari karaa sidee maaragtay social media la isaga yareyn karaa runtii wuxuu ahaa discussions maaragtay dood wanaag aad iyo aad u taabanaya meel kasta oo bulshadeennu ay maaragtay ay wax ka tabanayso in laga hadlo coronavirus dartii carwada buugaagta muqdisho sanadkan dad badan lama marti qaadin sidoo kalena ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen kuwo aada u kooban si loo muujiyo taxadir ah in cudurka safmarka ee covid nteen uu dalku ku faafo sanadkan sidaad og tahay laba maalin ka hor markaan kulannay waa kooban yaha cudurka covid sagaal iyo toban adduunna waa adduunna waa ka horreeyey adduunna waa ka dambeeyey adduunkan aan ka dambeeyey ayaan unla jaan qaadnay martidu waa koobnayd ka qaybgalayaashu waa koobnaayeen bugaagtu waa koobnayd barnaamijku waa koobnaa madbacadaha soomaalida ee ka shaqeeya soo saarista buugaagta soomaaliyeed ayaa qudhooda wax weyn u arka in carwooyinka noocaan ah ay soomaaliya ku soo bataan si wacyiga dadku uu kaco dhinaca kalena qudhooda ay u soo saaraan dhiganayaal waxtar u leh bulshada sida uu sharaxayo maxamed cartan oo ka tirsan maamulka madbacadda loox barays marka laga hadlayo bandhig buugaadka ama madbacadaha buugaagta daabacda suuq geysa tafaftirta waxaaseta dhan samaysa in ay munaasabadana kaleeto looga yeero ay shacabkii u adeegaysa isbartaan dadkii qoraagaha bugaagtooda ay daabaceen ay suuqgeynayaan ay dadka meesha isku bartaan horta waa wax muhiim ah waana bandhigyada dhan sababaha keena oo mar kasta ay si ballaaran adduunka meel kasta looga helo sanadkii lixaad ayaa caasimada soomaaliya lagu qabtay carwada buugaagta ee muqdisho waxaana muuqanaya in dad badan oo daayara ay xiise u hayaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho